قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم bal waxaa inoo socotay axaadiisii ama baabkii ugu horeeyey ee kitaabka ee ku ahaa cunwaankiisa maa jaa fii khalqi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam xadiis aada u dheerna waa inoogu dambeeyey casharkii xalayto weliba xadiidku intaa kumuu dhammaynay intan aada iyo aad buu ugaba dheeryahay laakiin sheekhu uu googooyey oo waa keeni doonaa isagoo sanadkan xalay kusoo marrayna qaybihiisii kale ama laba qaybood oo iyaguba dhaadheero xadiidkan kaba adhsana ee hind ibn abi haale xadiidkiisan xasan ibnu calina warinayay taasi waa wax kitaabka haddii alaydhaa inoogu iman doonta welibana baabkii baa inoo socda rasuulka ilaahay suuradiisii iyo shakligiisii ku tacalluqsanaa marka xagga sanadka markaan eegno sheekhan tirmidi ee maxamed ibn lmusanna la yidhaaho kollay saa uu tirmidi u sheekha ugu yahay ayuu a'immadan kale ee kutubta lixda ah leh shanta kale bukhaari iyo muslim iyo abi daa'uud iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna sheekh buu u wada ahaa oo markaa sheekhyo kooban bal ka tobnaad haddaan iskaba reeba sagaala oo dhammaantood ay la wada kulmeen dhammaanna ay wax ka wada wariyeen dhammaantood u wada sheekh ahaa buu maxamed ibnu musanna alcanasi oo zemin loo yaqaanay ayaa bal waxa weeye ayuu kaba mid yahay waa ninkaa hore waa nin imaama ee raggaas caalimna ahaa u wada sheekhana umuhatusita raggii lahaa maxamed ibnu jacfarna horeba waan usoo marro waa ninkii gundar loo yaqaano isna ruwaadii iyo siqaadoodii iyo dee kaba mida jaanibka xadiidka shucbana kole waa imaamkii macruufka ahaa ninkan simaak ibnu xarbinna aniga samaak baa i xarakaysan laakiin kole dee sawaab maaha waa simaak ibnu xarbinna waa nin taabiciintii kamid ah oo koley sidiisa saduuqu ah makr cikrimi mawla bnu cabaas kaba warinaya layidhaha xadiidkiisa idiraab baale marka khaasatan riwaayadiisa cikrima imakana riwaayadii mahay saxaabigan jaabir ibnu samiru ka warinaya wuxuu ihi jaabir ibnu samur haddaba kaana rasuul llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa dariica alfami ashkala alcayni manhuusa alcaqibi haddii mutuunta qaarkood ay kelima ka dhacsan tahay oo kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dariica alfami taas baa aan aqriayaa ashkal alcaynna waa de waxa weeyaan qeybta labaad ama labada kelimee kuxiga kuwaa weeye waayo saddex shay buu ka wada waramaya saxaabigani manhuus alcaqabi aniga nusanaan haya ayay daliic alfami kaba dhacsantahay walow sharaxaan ay noogu jirto bal kolley xadiidka muslim baa saxiixiisa inoogu sugan yahay tirmidina jaamiciisa inoogu sugan yaho jumladun iyadoo sharxanna way noo soo socotaa kelimada hore hadday dee mutuunta qaarkood ka dhacsantahay kolley dusha kaga qoranaysa oo kaana rasuul llaahi sala allahu calay rasuulka ilaahay wuxuu dariic alfami afkiisu miduu waasac yahay jeedadu mid lagu tilmaamay inuu af yaryay ma ahayn waa waasicnimo ee qurux iyo sharaf laho dee taas kamaalkii ilaahay siiyeyba ashkal alcayni nusqooyinka qaarkoodna ashkal alcaynayni baa dhacday oo naftaas asalka ama jaamica tirmidiya kuba sugnayd ashkal alcaynna waa ishiisa ama dee tanjisiba markaa looga jeedaya labadii indhood bay shamlinaysaa ama dee labadiisa indhoodbana intan cadaankooda waa inta cadaankaa xalaytaan madowgeeda soo marno adcaj alcaynayn baynu xalay soo aragnay adcajna waxaan kusoo fasirinay waa sawaadka ama wiilka oo kale ama intan madowba madowgoodu ziyaado lahaa laakiin ashkal alcayn marka la yidhaaho waa inta cadaankaa yar cadaan yar baa ku jiray oo cadaankaas cadaan khaalisa oo may wada cadayn ee xumro yar oo khafiifa ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba jirtay kolley dee marka la eego luqada carabeedna lafdigan ashkal tafsiir baa inoo soo socdeen ama shuklo markay kaba cabiraan oo inta badan fardaa iyo waxyaalana ay kaba eegi jireen najaabadooda iyo farasku inuu yahay mid fiican iyo calaamaadkii najaabadooda ama dee noocaas aada u fiis ay qiimayn jireen ay kuba eegi jireen bay shukladaa waxa ay dhahnayd waa cadaankoo cadaan yar oo khafiifi kuba jiro haddaba ashkal alcayn manuus alcadibi ciribtiisuna mijribkeedu yarey buu ahaayo xalay waxaan soo marnay masiix alqadamayn wataan idhib iyo shuquuqna may lahayn dildilaac hilib buuranoo saasana may lahayn imakastee xadiidka inoogu sugan ee hilibkaa cidhibtiisna hilib kooban ayuu ahaa taas weeye manhuus alcaqib xadiidku saxiixa muslimna wuu inoogu sugan yahay baa idho waa xadiidkaa saxiixa ah shucbaa deeta muxuu yihi qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi qultu lisimakin simaak ibnu xarbi baa waxaan ku idhi maa dariiculfam kelimadan macnaheedu maxay tahay ama labadan kelimo dariiculfam dee afkii uu garanaya laakiin kelimada dariic weeye maxaa maqsuudka iyo macnuu yahay simaak buu ku odhanayaa shucbat ibnu lxajaaj qaala wuxuu yihi cadiim lfam oo waa ti aan xaliba soo maray dee sidarka iyo afyarida oo kale atooda inay dembiba ahayd ama aanay dee yar dee la jeclaysan jirin marka afkiisu waa roonaa weeye qultu waxaan idhi buu ihi ma ashkalu lcaynayni maxay kelimadanna macnaheedu tahay qaala wuxuu idhi simak baa odhanaya tawiilu shaqi lcayni si aan ku fasiray maba aha siduu imika ku fasirayaaye waa isha dilaaceedu ama jeexeedu miduu dheer yahay buu ahaa simaak baa taa ku fasiray arimadna waxay kuba tiriyeen khada koley ama qalad inay tahay saa in lagu fasiraa simaa kuba fasiray oo dee kutubta luqada iyo kutubta qariibka xadiidka dhigta midna macnahaasi kuma sugna ashxaabtii carbeedna macnihii uba imanayay taas buu ahaaba oo iyada macnihii kuba imanayee ay ama shicaradooda ku yimid kaa hore weeyo simaak baa tan ku fasiraye laakiin qolooyinkii axaadiisa sharxay iyagoo eegaya luqo wixii lagu yaqaaniyo qariib wixii lagu yaqaaniyo marka wasfigan yimaado ee sifo uu yimaado wixii luqada carbeedba uu kuba ahaa ayay ku tiriyeen tafsiirkan simaak maanta inaanu toosnayn ee macnuu uu yahay kaa horan soo sheegay oo ah shuklada ama casaankaa yaree kooban ee isha cadaankeeda inta cadaankeeda kuba sugan laakiin sidan waa tafsiirkii simaak qultu waxaan idhi buuhi maa manhuusulcaqibi maxay manhuusulcaqib manhuushna waa lagu wariyey oo ujeeddadu halka siinta shiine ay timaado bal tirmidi oo kale jaamiciisa way kuba sugnayd labadoodna waa macno keliyun bay leeyihinoo qaala wuxuu idhi qaliilu laxmi lcaqibi hilibkaa cirhbihiis waa mid uu kooban yahay ama aanu badnayn buu hayo cirhbihiisu may buurbuurnayn oo may kuuskuusnaynba waataan masiixulqadamayna aan kuba soo maray khalqigiisan iyo sidan rabbi u abuuristaa muctatilka ee wada wasadka ayuu ahaa in guud ahaanba markaa qaliilu laxmi lcaqib ayaa macnaha manhuus lcaqib ama manhuush lcaqib ay tahay xدثنا hناad بن الsري قال xdثنا cbtr بن القاsم عن أشcث yعن بن الswاr عن أbي إسحاq عن jاaبر بن سmurة qال أنh qاal صxaabigii markii dhaweyd xadiidka lagaba warinaya jaabir ibnu samuro unbaa xadiidkana laga warinaya aabihii samurana waa صaxaabiyun isaguna sanadka koley ma wada qabqaban doono hawaayo casharkaan soconahaynba laakiin dee kal haday dadku soo noqnoqonayaan hadeeba midhan haddii aan kaba qabano inta kalena waa waxay noo soo noqnoqon doona qaaliban hanaad ibnu sari horta waa nin imaama xaafid ahaa caabidna ahaa oo dee marka la eego bal dahabi oo kale zaynulcaabidiin buu kaba cabiray dadkaa cibaadaysanaya ruuxii quruxdiisa quruxdooda ahaa waa imaam qudwo ayuu adigu ahaa oo dee xujana ah qudwana ah tirmidina sheekhyada uu aada u badsaday axaadiistooduu kaba mid yahay oo sheekhan inta uu jaamiciisa halkan maaha laakiin sunantiisa ama jaamiciisa kaga wariyey xadiiba weeye waana ninka afraad xagga kasrada saddexna horaan soo sheegnay waa ninkii afraad xagga kasrada iyo badnida sheekhada uu badsaday shantii sheekhan sheegayuu mid kaba mida yahay taas weeye marka waa raabicu mashaayikhi min xayu lkasra waana nin cibaado badan kolay ragga kalena way ka wada wariyeen ummahaad kale bukhaari baan saxiixa kagaba warin taasna culimmadu ay kaba cabiraan de wala kutubtiisa kaleba kaga wariyey inay itifaaqun u dhacday inay ijtinaab arrinku ahayn nin caabidona uu ahaa laba odhan jiray raahibulkuufa lagu idlaaqi jiray waanan dee bal marka la eego atbaacu taabiciintii weliba dabaqadii kasii dambaysay atbaacu atbaaci taabiciin ayuu raggoodii ugu waaweynaa ayuu ahaa isagu oo laba boqol iyo afartameeyihii dabadeed buu dhintay ibni caabidah madaanu guursan isagoo sagaashan gaadhay bal ninkaas weeye hanaad kitaabna uu leeyahay maanta madbuuco zuhdiga iyo uu kagaba hadlo kitaabu zuhdi kaas baa uu leeyahay hanaad kale waa intan ka taabanaya inta kale cabtarna waa nin rijaasha dee markaa siqaat ruwaad kaba mid ah ashxas baa xadiidka inoogu sugan oo kitaabkan aan haya ayaa wuxuu ku dabdiyey yacniida horta waa tii aan soo sheegnay oo riwaayadii ayaanay ugu jirin inuu idaaxiyana uu doonayo saasuu yacniida uulaba yimi yacni bna siwaarin sawaarin kitaabkan aan hayo sharaxan ayaa wuxuu ku dabdinayaa biwasni khifaarin oo waxay magacani uu la wasan yahay khifaar anugu sidan aqri'ayna sawaar bay ahayd waxaan u raaciyey muslim iyo qolooyin kaleba waxbay kaba wariyaan kolle xadiidka waa xadiid sanadkiisan sidiisa dee kale shawaahid aba lahaadee laakiin sanadka kalaamka kuba sugan waa ninkan buu noqonayaaye horta sawaabku waxa weeye sawaar in la yidhaah taas baa dee aimadii dabdiga iyo aimadii taraajimtaba kutubtooda inoogu sugan ee siwaar kuma sugna ibnu xajar isna haba yidhaaho muslim wuxuu ka wariyeyna mutaabacaad unbuu wax kaba wariyaayo axaadiis usuula wax kama wariyo xadiidkana balaftigiisa horta aan aqriyo abu isxaaq baanu wax kaba warinaya isaga waa imaam aan marar soo aragnayba intii yaraydan kitaabka kuma jirin abu isxaaq asabiici can jaabir bni samurata qaala ra'aytu waxaan arkay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay fii laylatin idxiyaanin ama fii laylati idxiyaanin waa habeen cabdo ah waa layl idxiyaan ama laylat ama idxiyaan waa habeenka min awalihi ilaa aakhirihi sida dee habeenka afariyo tobnaad iyo habeenada dayixu uu habeenka gelinkiisa hore ilaa gelinkiisa dambe uu joogo taas bay tahay oo habeen caddo ah ayaan rasuulka ilaahay arkay walxaal calayhi korkiisa xullatun xullad bedlad ama waa laba maro oo dee iskuba noocahoo xamra oo cad ay korkiisata oo u xidhnaa fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo ilayhi rasuulkii ilaahay xaggiisa iyo wa ilalqamari dayaxana aan eegayo oo ujeedadu habeenku cadday ahayd wax daruura iyo waxyaalahaasi may jirin dayaxuna waa habeenkaa uu taamka yahayba weeye rasuulkii ilaahayna waa ag joogay wuxuu idhaa kolna dayaxaan eegaa kolna rasuulka ilaahay baan eegaya salawaatullaahi wasalaamu calayh falahuwa markaa rasuulka ilaahay baa cindii aniga agtay axsanu kaba sii dhalaal badnaa kasii qurux badnaa ishayda kaga fiicna agtay min alqamari dayaxa waa ilaahay subxaana watacaala jamaalkii uu siiyey iyo nuurkaas uu siiyey ee dee xataa markuu faraxsan yahayna si dee axaadiistii kale saxiixa inooguma timi wejigiisu dhalaalka uu dhalaalayo dayaxo kaleba uu noqonayay haddaba marka la eego labadoodii isu eego isagaaba agtayda kaga fiicnaa kaga qurux badnaa kaga nuur iyo dhalaal badnaa dayaxa taas buu yihi saxaabigan xadiidkan tirmidi iyo qolooyin kaleba way wariyeen markaan eegno dee sidiisana horta waa xadiid inoo sugan ee laakiin kalaam baa sanadkiisa oo jiro tirmidi waxaa la wadaagsaday nasaa-i ama nasaa-i baa la wadaagsaday laakiin maha sunantan aan hayne waa sunantiisana imika la madbaceeya sanan alkubra ayuu kula wadaagsaday markaasaa wuxuu ku tiriyaa ninkan ashcasoo dee kollay aimada qaar ay daciifiyaan ayaa uu ku tiriyaa khada xagga sanadka inuu kaba dhacay oo sanadka uu kaba dhacayo ujeedaduin waxaynu soo abi isxaaq xadiisye aynu xalay soo aragnay ama casharkii ka horreeyay aan ku soo aragnay oo uu kaga waramayay rasuulkii ilaahay inuu waxa weeyaan dee xulad cas uu xidhnaayo dee bal maalan taasna umuuro taas kuba tacalluqsan aynu kuba soo maray uu lahaa saxaabigii xadiidkaa warinaya maa ra'aytu min bilimatin fii xullati xamraa ayaan soo maray saxaabigii xadiidkaa warinaya bara ibnu caazib buu ahaa abu isxaaq baana kaba warinayey halkana abu isxaaq xadiidkii ku dhow waa caleyhi xullatun xamraa ayuu jaabir ibnu samura kaba warinaya markaa nasaa-i oo kale isaga agtiisa waxaa raajaxayd saxaabiga xadiidka warinaya inuu bara ibnu caazib yahay ee jaabir ibnu samuradan laba yidhi inay ashxas kaba dhacday ee laakiin tirmidi isagoo xadiidka isna wariye san inuu halkanba uguba wariyo sheegana xadiid xasana inuuyo weliba ashxas dariiqiisa un mooye dariiq kale aan lagaba garanahayn ayaa wuxuu yidhaahaa waxaan weydiiyey bukhaari maxamed ibnu ismaaciil baa kitaabkiisa ku sugan bukhaari buu ujeedaa ayaan weydiiyey oon yidhi xadiidkan abu isxaaqe uu canilbara iyo xadiidkan abu isxaaq ee can jaabir keebaa dee bal maalan xoog badan ma abu isxaaq can ilbaraaba mise abu isxaaq can jaabiro markaa bukhaari maxaa jawaabtiisu ahayd fa ra'aa kila alxadiitayni saxiixan wuxuu bukhaari uu ku tiriyey ama uu arkay labada wejba inay sawaab yihiin ama saxiix yihiinoo abu isxaaq jaabirna uu kaba wariyey abu isxaaq samurana uu kaba wariyey bara ibnu cabdi marka ciladii dee bal maalan barhkood ay ku cileeyeen xadiidka jawaabteedu taas bay tahay oo bukhaari iyo labadiiba wuxuu arkaya labaduba inay sawaabiyeen labada saxaabadayna uu abu isxaaq kaba wada warinayo calaa kulli xaalin marka umuuraha kalena waa umuuro dee inooba sugan xdثna سفyاn بن وkيc qal xdثna xmayd بن cabdالرحmن الruaasiy qal xadana زuhayrun aniga xadana kitaabkayga kitaab aad u akhdaa badan sharax iyo matniba oo koley dee sidnaan moodaynbe xadana xagga madbacada un xadana زuhayrun can abi isxaaqa qaala sa'la rajulu albara bna caaziba albara bna caazibin sufyaan ibnu wakiic waa ninkii aynu hore usoo marnay iyo bal wixii laguba daciifiyo taas abiina waa ninkii caalimkaayo weynaaye wakiic ibnuljarax baynu soo marno kaa waatan xalay soo ogaanay walow xadiidka dee aanu la gooni noqon oo xadiidkan saxiixa muslim iyo ama bukhaari oo kale iyo waa inoogu sugan yahay isagoona dee isagu ku jirin dee markaasoo waxa weeyaan waa xadiid inoo sugan oo waxba sufyaan maanta waa lala wadaagsadoo xadiidka wax kuma keenayo wuxuu ka warinaya xumayd ibnu cabdiraxmaan iruraas nin la ydhaahdo waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah xumayd ibn cabdiraxmaan ibn xumayd ibn cabdiraxmaan baa laydha ru'aaskuna waa reerkoodii un waa nisbadii ee iyada lilifaada ay tahay waana waxaad dabdin kartaa inay kutubtan lixda ee umuhaadkan aan hayno wax xumayd ibnu cabdiraxmaan laydhaa saddex nin baa jira mido waa ninkan oo macnaa lixda kitaabba waa ku sugan yahay baa leeya waa siqaat ruwaad waa nin atbaacu taabiciintii kuwoodii dhexaa sufyaan ibnu cuyayniya bay isku dabaqa yihiin midna xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye saxaabigii jaliilka cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay isaguna rijaalu sita weeye waana taabici weyn oo kuwa saxaabadii un ku xigayba ahaa ah waa taabici waa dabaqadii ugu horeysay taabiciinta xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye isaguna rijaasha lixdaaba ka mid weeye waana siqaat ruwaad waana ina cabdiraxmaan nin kalaa jira oo in yarkaa ka yarkana dee aada ugaba weyno oo xumayd ibnu cabdiraxmaan ilxamyari laydhaa isaguna rijaasha lixdaaba weeye waana nin siqae nisbadiisa alxamyari reerkii xamyari ee yeman dhigi jiray ama asalkoodii horeba halka ah wax xumayd ibnu cabdiraxmaan laydhaha kutubta lixda oo dhan saddexdaasaa jira saddexduna waa siqaadii ruwaada ninkaldee kuwa ay tamiis ula yimaadaan baa kutubta taraajimta jirto ujeedadu aan kutubtaa riwaayo ku lahayn laakiin magacoo kale leh oo kuwan ay ka socaane laakiin kutubta lixda waxa inoogu jira markaa kan ruwaasi baa laydhaha xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu xumayd ibnu cabdiraxmaan alru'aasi waana atbaacu taabiciintii baa nidho oo ilaa boqol iyo sagaashameeyii hijrada waaba ku soo dhowaaday dhimashadiisuya marka zuhayrkana waa nin imaam ahaayoo aad u mutqin ahaa zuhayr ibnu mucaawiya laydhaah waayo zuhayr kaloo ka yida yar zuhayr ibnu khaysama laydhaha labadoodabana abme zuhayr ibnu xarbin laydhaah labadoodaba abu khaysama lawada ydha ayaa jira waa zuhayr ibnu mucaawiya nin mutqina xaafid ahaa buu ahaa walow laydhaha abu isxaaqan oo ugu dambayn beryihii dambe dee intuu weynaaday ikhtilaad xifsigiisu xumaaday beryaha dambe wax kaba wariya laydhaha xadiiskiisa abi isxaaq in yar dabayar axaadiistiisa kale aanu la sidnayn laakiin xadiiskana waa xadiis noo sugan qaala bukhaari baa wariya qaala wuxuu yihi markaas abu isxaaq baa odhanaya sa'ala rajulu nin baa weydiiyey waa kii sanadkii horena hadday noogu sugnaa jaabirna waa ka warinaya barana waa kaba warinaya sifaatkii rasuulka albaraa bna caazibin saxaabiga bara bna caazib ansaareed aabihii caazibna waa saxaabi uun saa jaabir aabihii samurana saxaabi uu yahay ayuu weydiiye wuxuu ku yihi kaana wejhu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wejigiisu miyuu ahaa mitla sayfi seefta oo kale seeftuna markay dee seef caadiya oo cusubna ama ay tahay ama dee aan jaxalaysanba kaley laba wasfi bay leedahay oo waa dee inay ama dhalaalka iyo lamacaanka waa mid oo dee seeftaa cusub gees kalena istidaala iyo dherer saasaa kuba suganoo istidaala iyo lamacaan bay leedahay wejigii rasuulka ilaahay marka la eego xagga lamacaanka iyo bariiqa iyo dhalaalka seefoo kale ma aha qaala wuxuu ihi saxaabigan ilaa may ma ahayne bal mila alqamari bal kaana mila alqamar oo iyadoo xusnigii dee seefi ay lahayd uu kasii qurux badan yahay ka dhalaal badan yahay dayaxu ayuu haddana istidaalada ama dherarkaa ku sugnaa rasuulka ilaahi wejigiisii aan lagu tilmaamin waataynu soo maray kaana fii wajhi tadwiir xalay aan sooba hayne ayaanu lahaynoo dee istidaarana waa leeyahy waa wax wareegsan walow istidaarada rasuulka nooc istidaalanasan xalay soo maray uu kuma jiray oo iyada markaa xaggaa dee tashbiihii keeni lahaa xagga istidaalada iyo bariiqa iyo lamacaanka inuu kagaba shabahayay ayuu hi maye taas waa ka dunaayo dayacoo kaluu ahaa waa ti aan xadiidkii hore jaabirna kuba soo maray xagga marka la eego xusniga nuurka dhalaalka iyo noocan istidaaro ee wejigiisuba uu ahaaba ama dee istidaaro taamayaanay noqoninbe xadiidkan waa xadiis sugan baan leenahay xdثna أbو dاd المصاxفي سلyمان بن سلم qال xdثna نضر بن شمyر عن صالح بن أbي الأخضر عن بن شhهاaب عن أbي هريرة رضي الله عنه qال أنه qاaل bal sanadka abu dاd المصاxفي baa sheeka ah tirmidi sheeka ah مصاxفna waa jamc مصxفba miintuna way fatxisan tahay bajuribu wuxuu dhahaa bajuri baa wuxuu idhaahaa ya waxbaa ka bada bes an aan eegi doonaa sax way ana kayga akhdada kulle kitaabkaygu leedahay abu daauud almasaaxifi markaa jamcu musxaf weeyaan oo nisbadan baa baajuri baa idha waxaa suurtagala ama dee inuu qori jiray ama iibinba jiro san baa dee masaaxiftii loogu nisbeeyey kolley qiyaastii xagga marka leega naxwadu cilmiga naxwadu nisbana ee waxay keenaysay mufradka in dib loogu celiyo markaa mufrad ahaan loogu nisbeeyo almusxafiyi la yidhaaho oo had iyo goor markay shay jamaca la doonayo in la nisbeeyo dee markaynu eegno cilmiga naxwada qaacidadeed say ahayd mufradkii ayaa lagu celiyaayo mufradka wax loo nisbeeya laakiin halkan tani way timi dee waana tan holmakan aan arkayno dee waxaweye kolkol inay dee jamac ahaanba wuxuu idaafeeya waqtiga laakiin dee luqada saasay naxwada qaacidadii ahayd waana nin siqa ah weeye oo ninkani oo bal matalan siqa ah magaciisna waa kaa inoo dhigtay nadar ibnu shubayl habeen kalaan ka hadli doonee waa nin imaamo mu'alifa oo culimmadan qariibka iyo luqada ah baa raggii ugu horreeyey qariib xadiid iyo ururiyeyna kaba mid ahaa taas weeye ninkan saalix ibnu abilakhbar baa xadiidka maanta inoogu jiro ninkani xadiidkana horta tirmidi uunbaaba wariyey alfaadihiisa haddaan mid mid u qaadanana axaadiistii kale inooguma sugan tahay tirmid ahaan wariye ninkan saalix bin abilakhbar waa ninna daciifa weeye walow dacfigiisaasi dee aanu matruuk xaddii ahayn oo uu mutaabacay ictibaar uu galo ama dee shaahid iyo mutaabaca u suubado alfaadaha haddaan xadiiska qaadana alfaadihiisan dee shawaahid baan u helaynaa axaadiistii kaleba ahayd weeye ibnu shihaab koleyna asxaabtiisibu kama mid ah ibnu shihaab waa imaamkii zuhri weeye sax weeyaan kuninaa saxan aniga kayga hoostana inta badan maba qabqabto taraajimti iyo waxaas matigiina uu ka dhacsan yahay بن شهاب أبو هريرة لم كلمنا عن ابن شهاب عن أبي سلمة أبي سلمة سواء أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهي فقهاء المدينة كمان بدها صحابي جلك أبو عبد الرحمن هنا جيسيان عالمنا أها كاسا كورنيا أبو هريرة كبو ورنيا وكتاب كي كله نبتسم قال وحدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحاب يضك عب horeynuu soo ogaanay axaadiistii kale inooguba sugnayd abyadnimadaasna inaanay cadaan khaalisa ahayn waatii aynu sooba aragnay abyada mushraban bixumra waa cadaan casaan ku dheehan yahay buu ahaaye cadaan sida ka aan arkaynoo kalea ma ahayn rasuulka ilaahay midabkiisu ee waa abyada mushraban bixumra intaa hore aan usoo ogaanay kaanama waxaabad moodaysay siiqa in laga abuuray weeye oo dee siyaaqadii dhahlaadi adigu laga abuuray laga sameeyey min fidatin fido waa xagga saafinimada iyo dhalaalkiyo taas fido in lagaba sameeyey rajila shacar kaana wuxua rajila shacar taasi waa tii aan soo ogaano timihiisu timaha laba timo u dhaxeeya ayay ahaayeene dee aan ahayn kuwa adag iyo ama dee kuwan aad u sii adagee dadkaas dadka qaarkood timahooda ah bal maama kuwan dee jirada lagu tilmaamay adag iyo iyo kuwa bisa u dhaxeeya dee rajila shacar buu ahaa iyada taa waxay ku tacalluqsanaa horaan usoo aragnay waxna waa inoo dambeeyaan xadaana qutaybة bnu saciidi waa imaamkii xadiiskii koobaadba uu ku bilaabay waa kan qaala akhbaranii lays bnu sacdi can abi zubayri can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala waxa aduu qutayba lays ibnu sacad baa ku xiga wa imaam ayuu ahaa imaam malikna la dabaqa ahaa aqoon ahaan marka la eegiyo fiqihaadna aan uga yarayn laakiin culimadu ay yidhaahaanba ama sida shaafici oo kale ay yidhaahaan ujeedadu bal waxa uu isagu ka fadilaa yidhah isagaaba fiqiga uga sii aqoon badnaaye laakiin dayacahu asxaabu asxaabtiisii baa dayacay oo ujeedadu halka imaam malik dad badan oo cilmigiisii naqliyey nashriyey faafiyey uu ka yeeshay isagu dad sidaas oo cilmigiisii xambaaray ayaanu yeelan walow dee taas reer masarna waa ahaaba bal dee shaafici baxaa mansilada uu leeyahayna tusaya shaafici baa wuxuu yidhaahaa manaa ujeedadu dadkii culimada ahaayee kusoo dhawaayey ama uu dee isagoo yar sooba gaadhay adigu kusoo dhowaa dadkaas baa wuxuu yidhaahaa axadna kama murugoon ama kuma calaacalin la kulan la-aantiisa intan dee bal maalan ama dee aan kaba murugooday aan ka calaacalay inaanan la kulmin lays ibnu sacad iyo ibnu abidiib ibnu abidiib way adkayd inuu gaadho sagaal jirkiisii baabu dhintay lays hadduu laakiin dee yari masar ku tago mala waa gaadhi lahaayeen labadaas weeye waa mansilada iyo cilmiga ay lahaayeen lays ibnu sacad waa ina imaam kaameer martabadaa jooga ayaa markaas qutayba uu ka warinaya can abi zubayr abi zubayr imanka inoogu horeysa maxamed ibnu muslim baa laydhaa wuxuu la magacyabda ibnu shihaab oo kale abi zubayr waa kunyadiisii maxamed ibnu muslim ibnu tadruso waa nin reer maka ah taasba weeye culimadna markay ruwaadda ay qaybqaybiyaan ama ay sheegsheegayaan qolooyinka ay yidhaahaan mudallisiin weeye ama tadliis lagu yaqaanay buu kaba mid yahay laakiin waxa ay yidhaahaan culimmadu haddii ninka ka warinayaa abu zubayr lays ibnu sacad yahay cancanadiisu dhib ma laha waayo axaadiisii uu isagu maqluu jaabir kaba maqlay ayuu u calaamadiyey isaga intuu u kala saaray intii unbuu kaba wariyaayo hadduu markaa lays ibnu sacad uu yahay ka abu zubayr kaba warinay tadliiskiisii waan ka nabadgalnay tadliiskiisii waan kaba nabadgalnay marka ama ha isticmaal ama wax kale hana isticmaale xadiiskiisi waa la aqbalaya atayna can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi curudda waa la bandhigay calaya korkayga alambiyaa ambiyadii baa lay bandhigay macnaa waa la tusay rasuulkii ilaahay habeenkii istirahii dee waa kii kulaba kulmay baytulmaqdis ee salaada kuba tukiyey ama intuu sii socday haba ahaato siu bal maalan xaafid ibnu xajariya ay u ishaan ama markii uu kasoo laabmay samada haba noqoto si ibnu kasiir oo kale iyo uu isagu uu kuba tago taasi waaba dee arag uu arkay iyadoo loo soo suureeyo loo soo saaray samooyinkana qaybo kaba mid ah oo bal dee nebi muuse oo kale nebi ciise nebi ibraahim waa inta inoo soo socota intana markii uu samooyinka fuulay rasuulka ilaahay samooyin kala duwan buu ku maray iyaga oo uu kuma salaamay iyadoo jibriil la socda yihi waa kane salaam buu lahaayo uu sheegayey uu lahaa waa hebel oo kale taasuu kuba lahaa waxaa kaloo jirto cardi ah ambiyada ru'yadoodu iyo waxay manaam ku arkaan waxyi weeye waxaa markaa waxaa suurtagala leeyahay habeenkaa inay ahayd iyo in rasuulka ilaahayba manaam lagu tuso loo soo suureeyo manaam ahaan iyaga ku arkay bandhigu markaa taasna way noqon mid kastoo laba yidhaahana dee waa xaq uun waa ruyadii iyo dee sifadoodii baa la tusaya curidu calaya alambiyaa faidaa muuse wuxun baaban dee arkay oo si kada aan laba kulmoon iigu muuqdo laygu bandhigay muusa nebi muuse calayhi salaam ama faidaa waxaaban arkay muusa muuse darbun min arijaali darbun waa mid adigu dhexdhexaada oo ragga kaba mida inuu yahay darbigu adigu dee waa ka dadgu dhexdhexaadka oo ujeedadu marka la eego xag hilib bay noqonaysaa oo dee mid isagu hilib badan adigu lahna ma ahayn aad weydana mid lagu tilmaamaya maahayna taasu ha bal waa lagu fasiray laakiin haddaan rasuulka ilaahay waran umuurihii uu inoogaba soo naqliyey inoogaba sheegay aan isaga eegno darbigu waxaan u noqonayaa waayo khaasatan marka raggan kale uu kuba sifaynayana aan eegno waa dee inuu yahay nebi muuse ruuxu dheeraba hilib badanna aan lahayn oo markaa kaasba sifadan uu kuba sifeeyey axaadiisii kalena inooguma sugnayd ama dee inooguma imanaysay ama inooguma sugnayd oon kaba qaadanayna markaa waa mid hilibkiisu aanu badnayn kollay dheeraana darbu min arijaal kaanahu waxaabad moodaysay min rijaali shanuu'ata reerka azdu shanuu'a la yidhaaho waa reer qabaaishii yamaneed kaba mid ahaa lagu yaqaanay dherar raggoodu dhaadheer yihiin hilib badanna aanay lahayn inuu kuwaa yahay baabad moodaysay marka la eego shakligiisa waa xagga hilibka uu leeyahay iyo dherarka kaanahu min rijaali shanuu'ata wara'aytu waxaan arkay ciise bna maryama calayhi asalaamu ciise bna maryamana waan arkay fa idaa waba aqrabu man shaksika ugu dhow ra'aytu aan arkay shabaha bihi waa ekaansho uu isaga u egyahay ka ugu dhowi inuu yahay curwat bnu mascuudin curwat bnu mascuud oo waxaa lay tusay buu yihi oo kaloo loo bandhigay nebi ciise nebi ciisena rasuulkii ilaahay markaa dadkan uu la hadlayay in ay yaqaaneen dee intoodii badnayd oo ay arkeen ayuu rasuulkii ilahay yidhi dadkii aan arkay waa dadka markaa adduunyada markaa joogay ee ay garanayeenna adad arkay ninka aan siaya waa ugu egyahay nebi ciise waxa weeye waa curwat bnu mascuud thaqafi curwat bnu mascuud thaqafina waa nin macruufa mashhuur ahaa waa ninkii maalintii xudaybiye rasuulkii ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maka korkeeda ay qurayshi ugu diiday inuu xaramka galo oo ay cumraystaan mufaawadaadkii iyo hadalka ay bilaadmeen rasuulka ilaahay u yimi isagoo xag qureysheed kala socda isagoo qureish maaha inuu reer daa'if ku ahaa ee balii doonaya inuu la hadlo arrintii bal heshiis laguma dhammeeyo muqayrat bnu shucba waa ninku adeerka ruma uba ahaa ee rasuulkii ilaahay hadaladii uu kuba lahaana aynu dee kitaab kale tajridka ma kitaab shuruud oo kale iyo aynu kuba soo marnay wixii rasuulka ilaahay uu kuba yidhi iyo rasuulka ilaahay wuxuu uguba jawaabay iyo hadaladee ninku isagu markaa islahaa bal rasuulka ilaahay yaanu dee ku joojiyun oo lahaaba dee waxaan arkaa dad badan oo kala duwan baad soo urursatoo ka baqanaysa ama dadkani dee niman hadday reer keliya oo reer dagaalamayayiin oo dhinac keliya ka wada dagaalama waxaa la arkaa dee ama ninkii ficil inuu u dagaalamo ama qabiiladiisa ilaalinteeda inuu adkaysto dadkan meel kasta kama yimi ee dadkaa isku dhex jiri dee waxaaba laga yaabaa inay kaa cararaanba haddii dagaal yimaado waatii bal markaa uu abubakarna hadalkii adkaa uu kuba yidhi ninkii saasaaba weye ninku markaa islaam ma ahayn sanadii sagaalaad markii rasuulkii ilaahay sideedaad me fatxu maka ay dhacday ee daaifna muddo uu xisaarinaya sanadii sideedaad aakhirkeeda ee ay dhacday rasuulka ilaahay inaanay u suurtagelin inu daaif furto waa kii noqday ee madiine ku noqday markaasuu ka daba tegay oo uu islaamay adigu sanadaa sagaalaad madaxeedii waanu soo noqdayo iyagiibuu kusoo noqday si uu ugu yeedho reerkiisiyo odaygooda uu ahaa aadna ay u jeclaayeen laakiin markii dee uu islaamay baa isagoo aadaamaya ama tukanaya la yidhah yaa mid iyaga ka midi dilay oo waqtigaasaa la dilay haddaba ninkaa weeye curwat bnu mascuud markaa athaqafi ninkaasaa dadkan arkay baa iyaguna way arkeen oo nin oday u ahayo meel kastaba mari jiro rasuulkii ilaahay markii uu ka noqdayba qoraysh waa kii ku lahaa war waxaan u tegay kisra oo najaashi baan u tegay xabasho waa boqorkii xabashaad boqorkii faris waan u tegay boqorkii reer hum waan u tegay intaba oday buu ahaa dhulkaa wada maray intaba waan u tegay buuo weli waan arag dee nin boqoroo dadkiisu ama asxaabtiisu ay weynaynayaan inta maxamed asxaabtiisu ay isaga weynaynayaan ee bal waxaan uu idiin soo bandhigay ka aqbala waa kii lahaaba nin markaa la wada yaqaanay buu raggana ay garanayeen marka wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay ninkaasaa ugu shabah badnaa wara'aytu waxaan arkay ibraahiima calayhi salaam waa nebi ibraahimna waan arkay faidaa waaba aqrabu man waa cid ka ugu dhowaan badan ra'aytu aan arkay shabahan shabah bihi isaga xagga ekaanshaha ma dadkii aan arkay cidda ugu eg ee ugu shabah badanna rasuulku muxuu yidhi kaasi waxa weeye saaxibukum saaxibkiinan isaga yacni wuxuu ujeedaa nafsahu ujeedadu nebi ibraahimna xagga marka la eego shakli ahaan suura ahaan ee milla ahaanna rasuulka ilaahay waa tii laguba yidhi an ittabic millata ibraahiima xaniifan raac diintiisii raac baaba la yidhi ee dadkii aan arkay cidda ugu eg nebi ibraahim waxay ahayd ba dee saaxibkiinu isaga isu jeedo waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh wara'aytu jibriil calayhi salaam jibriilna waan arkay oo waa isaga dee waaba kan u iman jiray jibriil isagu madaamuunba ma aha ama dee suuradaa loo suuray iyagu markaa ay ku arkay dee samooyinka iyo taasoo keliya maahayd iyo goor waa u imanaye inta badanna waa suuradu ugu iman jiray awqaada qaarkeed markuu shaksi iska soo dhigo faidaa aqrabu man waa cidka ugu dhowaan badan ra'aytu aan arkay shabahan xag shabaho bihi ay bijibriila la shabaho oo loo ogyahay dixyatu oo wuxuu leeyahay rasuulka ilaahi jibriilna waan arkayoo ciddii aan arkay ruuxa ugu eeg malaku jibriil waa dixyat bnu khaliifata alkalbiyi waa saxaabi asxaabtii rasuulka ka mida aad iyo aad u qurux badnaa bar dee xataa saxaabo maalmo arkay rasuulkii ilaahayo uu la joogo jibriil ayaa markii dambe u yidhi maad garanaysa ciddii la joogto dee dixyu ahaa bay dhaahnoo dixya u qaateenba inuu isaga yahayo shakliguu kuba imanayo kale bal markaa shakligiisa iyo suuradiisa mid u eg buu kuba imanaya haddaba ciddii aan arkay markaa uu dee iska soo dhigo suuradiisii asalkahayd maaha kale uguba imanaya suuro ibnu aadam ah cidan arkay waxaa ugu shabah badnayd ugu ekaasho badnayd dixya maxalushaahidhuma markaa waaba nebi ibraahim marka ay noqoto iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walow rasuulka ilaah sana naasi khalqan wa khuluqan ahaa dee afdalahum wa akmalahumna uu ahaa dee xagga shabaha ayay aad iskagaba dhowaayen xadiid kasta inoogu sugan way xadiidkan waa xadiidka saxiixa oo dee bal matalan inooguba sugan oo dee muslim iyo aymo kaleba ay soo saareen xadaثna sufyaan bn wakiicin wmuxamed bn bashaarin almacna waaxidu qaala أخبر نصيت له ما أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال أنه قال سمعت أبا الطفيل يقول sanadka xadiidka sufyaan ibnu wakiic waa ninkan inagu soo noqnoqda laakiin waxaa la socda maanta oo xadiidkii la warinaya cumdadana noqonaya iyo cidda la ictimaadsanayo maxamed ibnu bashaar aynu nidhi sheekh bal matalan waa ninka imaamka ee bundaar la odhanayay tirmidina axaadiisiisa aada u badsaday lixdan ummahaadkana ama aimadee usushaalena sheekooda wada ahaa almacnaa waaxid ujeedadu labadoodu midba gaarbu ugaba maqlay lafdiga furuuq baaba u dhaxayn karta iyo waxyaalo laakiin macnaha xadiiskoodu mid keliya weeyo cibaaradana horaan usoo sheegnay kollay kitaabka abi daawud iyaga kusoo noqnoqotaa marka qaalaa labadoodu waxay wada yidhaaheen abaranaa yaziidu ahbara aniga ii taala dabcan mala arkayn saasaa taalay laakiin almawaahib ludniya oo xaashiye baajuurleyon habeen dhaweyd soo sheegay oon ku tirinayo sharaxyada kitaabkani leeyahay walow xaashiye yahay oo dee xaashiyaduna aanu kelimo kelimo qoran laakiin dee baajuuri ayayna waatiaan kaba soo warramay inuu kitaabka ugu mudan yahay sababto dee raggan kaleo dhan uu ka wada dambeeyey isaguna xaggaasna aad buu uguma wada fiicnaaba isaga oo markaas waxaa taalayba akhbaranaa baa taalay khaasatan dabcada maxamed cawaama oo halkan ahbare ahbaranaa yaziid bnu haaruuna labadoodaa wad waxay yidhaaheen yaziid ibnu haaruun waa imaam aada u shahiir ahaa marka la eego dabaqadiisiina dee raggii ugu mudnaa kaba mid ahaa waa magaaladiisii waasida hadday tahay oo aada loogu tegay oo lala joogi jiro imaam axmed iyo imaamo dhowr sanood la joogay baqdaad marka uu yimaado kumayaal isugu iman jiraan adigu waa nin imaamo ayuu ahaa yaziid ibnu haaruun oo raggii dee uula fada xaadiisna xifdisna warinayana ahaa ee afaafiyana cilmigan anzaci waa nin imaamo aan leeyahay adigu can saciid ibnu jurayriyi isagoo atbaacu taabiciintii weeye sheekhiisan saciid ibnu iyaas baa laydhaa jurayrna waa saa inoo taalo jimtu way damisanta waa reer nisbadeediiyo qabiiladiisii ayay noqonaysaa oo dee nin jurayr la yidhaaho oo qabiilo jiribkoodii ayaa nisbadan loo nisbeeyey ay tahay waana nin raggii taabiciinta ugu yaryaraa kaba mid ah ee saxaabadii soo gaadhay laakiin raggii ugu yaryaraa weeye waana nin marka hore dee siqa ah laakiin saddexii sanadee ugu dambeeya kollay ikhtilaaf iyo isku daran kuba yihin culimaduna xagga xisigiisu xumaaday culimada kolley ciddii qabla ikhtilaad ka waraystay kutubta taraajumtu way soo dabdiyaan oo way noo soo wada naqliyaanbe wuxuu ihi saciidkaasi qaala samictu waxaan maqlay abudufayli waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mid ah kunyadiisa abudufayl baa la yidhaahaa isagana bal markaa ayaan gaari doonaa hadalkiise laakiin kunyadiise magaciisa caamir ibnu waasila taa la yidhaha sidaybay raajax yeelaan waxaan maqlay abudufayl yaquul xaaluu ku qowlayo ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay wamaa baqiya mana hadhinoo calaa waji lardi wowdu wowdii xaala ma hadal macnuu fasaadaya haddaan xaalayna halkan oo xaala ahaan laba icraabe rasuulkii ilaahay baan arkay hadalkii hore iskaga cadag wamaa baqiyat ma hadhin calaa waji lardi dhulka korkiisa axadun axad axadkaasoo ra'aahu rasuulka ilaahi arkoo hayri aniga aan ahayn oo anigu horta rasuulka ilaahi waan arkay buu leeyahy maantana dhulka korkiisa ma joogo axad rasuulka ilaahi arkay oon aniga ahayn anaa waxa wey asxaabtii rasuulka waa ninkii ugu geeri dambeeyey waqtigaa uu rasuulka arkayna uu yaraa laakiin dee markii dambe cimrigiisa aada u dheeraaday waxna culimmadu waaba dee isagaaba ugu geeri dambeeyey makana uu ku dhintay barhkood boqolkii hijiradu dhintay ama boqol iyo labadii adigu aqwaashka ugu dambeeya boqol iyo tobankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd waqti rasuulka ilaahay boqol sannadood mootanaa markaas ayay ahaydba ama markii rasuulka ilaahay yidhi dadka dhulka korkooda jooga habeen uu habeenada ka mida cid bal maala marka boqol sanood caawa laga joogo cid ka noolaanaysaa ma jirto waqtigaasa markaa boqol sanood laga joogo isaga ugu dambeeyey oo saxaabadii rasuulka ninkii ugu geeri dambeeyey isaga weeye waana kantaa inoo sheegaya waqtigaa rasuulkana uu yaraa haddaba wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay waan arkay maanta cid odhanaysa anaa arkay oo adduunyada joogtaana ma jirto waa waqtiyadii isaguba uu dhiman doono usan leeyahay qultu waxaan idhi saciid baa odhanaya sifo bal rasuulka ilaahay ii tilmaan ii sifeed qaala wuxuu idhi markaas kaana abyada maliixan muqasadaa xadiiskuna saxiixa muslimna waa inoogu sugan yahay kaana wuxuu ahaa abyada ku cad cadaankuna waa abyada mushraban bixumra maliixan oo fiican oo qurux badan waa almalaaxa alxusn weeyo haddii la idhaa maluxa dee durafoo kale malaaxatan fahuwa maliixun waa bimacnaa xasan weeyo waa xasan iyo dee shakligiisan ilaahay subxaana watacaala inu soo maray ee uu u dhameeyey sharaf iyo kamaalkii ibnu aadam lahaa iyo quruxdii ibnu aadam lahaa haddaba wuxuu ahaa kaa cad ee cadaankiisaasna casaan ku dheehan yahay ee isagu markaa shakligiisu fiican yahay quruxda badan yahay ee bal maalan dee wax lamidiba sida aynu horu soo maray handee la arag weeye oo muqasadan dhexdhexaad ah waa umurihiis oo dhan timihiisi waa taan soo maray inay ahayn bayna aljacdi waasabid waxaan soo aragnay jismigiisii oo kale oo dhan ayaa dherarkiisii waa kaas waa bayna de maala dee lam yakun bidaawil ilbayn walaa bilqasir ilmutaradid baan soo maray axwaashiisa oo dhan baa taasa hilibkiisa marka la eego ee ku weyn lagu tilmaamana ma ahayn ruux hilible taasoo dee buurana ma ahayn dhexdhexaad buu ahaayo waa guud ahaanba umuurtiisu waxay ahayd wasadkaas bal maalan aan ku sugnayna ifraad iyo tafriidba sida aanay uguba sugnayn buu ahaayo muqasada macnaa mutawasidan waa kulli umuurihi ayaa taasba shareecadiisna ilaahay wuxuu kaba dhigay isagoo hadduu saa ahaa abuurkiisu ahaa khuluqiisu ahaa shareecadiisna taa wasadka ayaa rabbi subxaana watacaala kaba dhigay xdثna cbdاللh بن cbdالرحمن qال xdثna إbrاhيم بن المنdir الxزاmiي qال xdثna cbdالعزيز بن أbي hاbت الزhriي qال xdثnii iسmاعيل بن إbrاhيم بn أخi mوسى بn cbة iسmاعيل بn أخi mوسى بn cقبة عن mوسى بn cقبة عن كuرayb عن بن cabاasi waa sanad yar dheerba oo sanada de intii inoogu gaabnayd waxaan soo aragnay afarba rasuulkii ilaahay iyo u dhexeeyey tirmidi kanimaka cabdاللahi darimi iyo ibraahim iyo cabdulcasiis iyo ismaaciil afar iyo muuse iyo kureyb waa toddoba kuwo ka dheerna tirmidi waa leeyahay bal sanadka haddaan in yar ka taabto oo dee kolleyna idmadii wixii waan wada qabanaynaa ama waan wada taabanayna idinkune laakiin hadiyo goor ragga soo noqnoqdo marka dambe ruuxuu baranayaa marka dambe cabdullahi bni cabdiraxmaan waa imaam bukhaari iyo la siman iyo dabaqada muslim iyo waa imaamkan daarimi la idhaha ee kitaabkan madbuuca ee dee sunanu daarimi iyo taas leh weeye waana kitaab madbuuca maanta oo aimada qaarkood ay yidhaaheen isagaa kaba mudnaan lahaa ibnu maaja in usuusha la raaciyo lixaad lagaba dhigo kolley waana imaam isaguna reer khuraasaan ahaa reer samarqad ama dee ma oraana samarqad magaalada samarqad la odhan jiray adigu kolley waa markaa filaya turkmanistan ama ismugsataan ayuu dee bal markaa magaaladiisu ayde waa nin imaamo adigoo dee kutubtiisii ilaa maanta aan hayno ibraahim ibnu mundirna waa nin isaguna rijaashan dee saxiixa kaba mida ee sanadka waxaa ku sugan nin cabdulcasiis ibnu abi thaabit hadday barhkiin qoran tahay cabdulcasiis ibnu thaabit waa nasqooyinka qaar bay dhaceene laakiin kolley sawaabku waa ibnu abi thaabit in la yidhaaho magaciisana cabdulcasiis ibnu cimraan ayaa la yidhaahaa waxaana kuma shuuroobay deetaa ibnu abi thaamitkan waa ku shuuroobay zuhrigan loo nisbeeyena abtirsiinta ayuu ku galaa cabdiraxmaan ibnu cawf waa abtirsiinta ee waxoogaaba u dhaxaynaya oo isagu atbaacu taabiciintii ayuu ku galaa laakiin ninkani maanta waa nin culimmadu ay daciifiyeen cid tawsiiqisayna aanay jirinba oo adigu la daciifiyo xadiidka kolley sanadkiisa imaka halkan dacfi baa ku sugan xadiidkana dee tirmidi baaba imaka inoo warinayo oo kutubtii kalena inoogumaba sugna bal markaa waxa ay tahay walow marka la eego umuuro xadiidka uu kulansaday meelo kaleba aan ka helayno laakiin sanadkan marka la eego waa sanadkii adu daciifkaba ama ninkani waa nin dee adigu daciifa ama matruuka waxay yidhahdeen marka hore dee waaba nin malaa axaadiista waaba yaqaanay kutubtiisu intay gubatay ayuu xifdigiisii markii dambe doonay inuu wax ka sheego axaadiistii kutubta u qornayd ee ugu qornayd markii kaba gubatay ayuu adeegsaday xifdigiisii xifdigina muu ahayn xifdi fiicanoo markaasay qalado iyo akhdaay ay ka dhacday waxay uu warinayo dee taasu ku mutayba tarkiin ama culimadu ay daciifiyaanba taasu kuba mutay ninku waa kaasba weeye ama ismaaciil ibnu ibraahim waa kan ibnu akhi muusa ibnu cuqbata oo ismaaciil ibnu ibraahim ibnu cuqbata ayaa la yidhaha ibraahim ibnu cuqba iyo ninkan isaguna imaam ahlilmaqaaziba ah ama maqaasidiisa la yidhaha waaba asax almaqaazi iyo siyar siiradiisu bukhaarina in badan ictimaadsado ayay walaalaan isaguna waa dee nin isaguna siqaahuna عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوها aflajad saniyatayni labada fool mid adigu faataxla ayuu ahaa oo ujeedadu labadiisa fool iskumay dhegsanayn ee waxa weeyaan in yar baa u dhaxaysay oo badnaada mufaatax buu lahaa rasuulka ilaahay idaa takallama markuu hadlo ru'ya waa la arkayay ka nuurisa nuur oo kale oo yakhruju baxaya min bayni sanaayahu foolalkiisaa dhexdood ama ilkihiisa ama foolalkiisa ayaa halkaa kaba soo baxaya ayuu ahaa rasuulka ilaahay kaana bardaqa sanaaya waa ilkiis say ahaayeen yata oo wuxuu leeyahay falajtan baa laydhaa ama barhkood markay faataxdu aanay labada foolunayna xataa dhoolaa iyo foolalkan ay waxu dhexeeyaan bay barhkood caam yeelaan oo ay yidhaahaan waa laydhaa intaba falajku way shablinaysaa iminka halkan xadiiska waa tan tafsiir ahaan ay nooguma sugantay taxdiid ahaani furjatu maa bayna sanaaya warubaaciyaad bal markaa faatax buu lahaa labadiisa fool dhexdooda uun bal marka markaa uu hadlayana dee nuur baabuu ahaa waa kan wejigiisiyo dhammaanba dee nuurkaas uu ahaa ayaa midmoodaysa si wax marka la eego nuur uu ka soo baxayo oo hadalka halkaa foolalkiisa dhexdooda markaa uu hadlayo yakhruju min min bayni sanaayahu nuur uu kaba soo baxayo xadiidkana sidaan soo sheegnay dee bal waxa weeyaan isaga xadiidkani xadiid daciifu noqonaya baabu maa jaa fii khaatami nubuwati wuxuu u baabaysan yahay maa jaa wixii kuba yimi fii khaatami nubuwati nubuwada khaatamkeeda manaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa kaba mid ahaa umuuro dee bacd alculamaa idhaahn uu la soo dhashay ay raajax yeelaanna markii yaridiisii laabtiisa la dilaaciyey ee malagyadii intay u yimaadeen qalbigiisana ay maydheen oo kale markaas inay khaatamkuna uu ahaa duhuurkiisube wax khaatamu nubuwa laydhaha waa in hiliba oo halkaa labadiisa garab dhexdooda kuba taalay calaamad nubuwadiisa u ahayd kutubtii horena kuma sugnayd oo waaban arki doonaa dee raggii kutubtii hore yaqaanay rasuulkii ilaahay laba kulmay markay doonayeen inay hubsadaan bal kii kutubtooda kuma sugnaa inuu yahay inay dee umuurihii ay eegayeen taaba ahayd casharka dambe haddii ladhaa inooguba iman doontaan caawi ma gaadhayno bal waxa weeye taas baa khaatamu nubuwa waa calaamad nebinimadiisii ahayd waana wax jirkiisa kuba yaalay sifadiisa iyo tilmaamtiisa aan arki doono bal taasba weyaanoo markaa baabkan waxaa inoogu imanaya axaadiis ku tacalluqsan khaatamka rasuulka ilaahi khaatamu nubuwa xadaana qutayb bna saciid قال xdثna xاakim بن ismاaciil عan jacd بn cabdالرaحman qaala samictu xadiiku xadiia صaxiixa raggana waa raggii صaxiixa bal markaasna waqtigaa dee balsaan wado koley waa inoo soo noqnoqon doonaan qaala wuxuu yihi markaa jacd بn cabdالرaحman samictu waxaan maqlay asayb bna yزiid sayb bn yزiid waa nin صaxaabi oo yar ma waxaan u jeedaa yaridu waqtigii rasuulka asxaabtii yaryarayd buu kaba mid ahaa ibnu ukhti namir ayaa aada looguba yaqaanay waqtigii rasuulka xajatulwadaac wuu joogay oo de ehelkiisa ayaa waday xajatulwadaac buu toddoba jir ahaa ee haddana rasuulka ilaahay waa kan arkay wax ka xafiday toddoba jirna waa in wax lagu xafidi karo yaquulu waxaan maqlay buu yihi haddaba jacdi baa leh markii dambena aad buu u cimriyo dhowr iyo sagaashankii hijrada oo dee sagaashan buu dadiisu ay dhaaftay sagaashan dadiisu ay dhaaftay wuxuu yihi waxaan maqlay isagoo leh dahabat bii waxa ila tagtay oo ikaxaysay khaalatii aniga habaryartiibaa ila nebiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay bay ii geysay aniga habaryartay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow inabna ukhtii walaashay inankeedan aan anigu habaryarta u ahay wajicun wuu xanuunsanayaa wajacna alwajacna kullu maradin alama biljasad baa la yidhaha wajac waa xanuun unsa inaguba af soomaali marka xanuunku meeshuu doono ruuxa kabaha iyo laftigan uu shamlinaya oo u xanuunsanaya waxaa dhacay xadiidka bukhaari markuu warinayay riwaaya isaga ama uu waxaa dhacday ina bna uktii waqicun halkaa wajicun bedelkeeda waqicun baa bukhaari saxiixiisa kuma sugnayd waqacnimadana waxay culimmadu ku fasireen waa wajacun fi lqadamayn waa xanuun lugaha iyo ama lugaha intooda hoose kuba yimaada ayay luqada carbeedna dee taas kaba cabirayeen oo riwaayadaasi waxay inoo keenaysaa dee halkii uu kaba xanuunsanayay inay dee lugaha ama inta baabacooyinkiiyo intaa qadamikiisaas u xanuunayeenba calaa kulli xaalin wuu xanuunsanayay si uu rasuulka ilaahay ugu duceeyo ayay u keentay waana yaryahay famasaxa sala allahu calayh wasalam ra'si rasuulka ilaahay madaxayyuu masaxay oo dee waaba gacantiisii shariifka ahayd ee barakada lahayd buu madaxiisii kuwa masaxay halkana shuraaxda xadiidku ay barhkood yidhaahaanba waxaa laga qaadanayaa ruuxii dee bal ruux ruqyo iyo ama wax kuba aqriyaya sanoo kale xanuun looguba keenay mawdic alalam iyo meeshii xanuunka in gacanta laba mariyo oo kale bal markaa famasaxa ra'si dee waana taan leenahay qadamku waana suurtagal ra'siguna inuu xanuunayeyna adugu bal gacantiisuu mariyey wadacaa lii bilbarakati baraku iigu duceeyey ilaahna waa barakeeyeyoo xataa isagoo dhowr iyo sagaashan gaadhay araggiisii iyo maqalkiisii iyo sidii unbay ahaayeenoo isagaaba odhanayay waan ogahay waxaan laygu raaxeeye ujeedadu ilaahay subxaana watacaala samcigayga iyo basarkayga aanu dacdaa gaadhay aanay isbedelina lay gaadhsiiyey waa ducadii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh gacanta barakada igu duceeye haddaba wadacanii bilbarakati watawada'a u weysaystay fa sharibtu waan cabbay min waduu'ihi weysadiisii ayaan wax ka mida cabbay waduu markan wowda fadxino kollay maadada aynu waxay wasankaasoo dhamina saasuu kuba imanaya sida faduur iyo saxuur iyo waa isla baabay noqonayaan wixii halkaa ku yimaado ama siqada luqada carbeede wuxuu noqonayaa almaau lmucadu lilwuduu waa biyaha loogu talagalay weysada lagu weysaysanayo biyihii naftoodii weeye ama haddii wuduu la yidhaahyo wowda la fadxiyo la damiyo weysaysiga naftiisay noqonaysaa sidee fuduur iyo faduur oo kale faduur waa wixii lagu afurayey fuduurna waa macnihii masteriga ahae waa afurkii la afurayuu noqon saxuur iyo suxuurna waa sidaasoo saxuur waa waxa lagu suxuuranayo suxuur haddii la yidhahna waa suxuurashada nafteedii la suxuuranaya ayuu noqonaya marka wuduu marka la yidhaha marka xadiidku wuxuu ixtimaalay biyihii uu ku weysaystay inuu weysaystay wixii ka hadhay dee kollayna weel af bannaan baa loo keenay oo gacantiisuu dardarsanayay oo baqiyaa jirta gacantiisii shariifkahaydna kolba uu wax kaga soo qaadanayay intii ku hadhay ee weelkii kuma hadhay ka hadhay weysadiisii waa ixtimaal indee bal maalan intuu weel kuma weysaystay weysada nafteedii wixii biyihii acdaadiisa shariifkaa marmaray inuu wuxuu cabay ahaana waa suurtagal oo dee rasuulka ilaahayba intuu weysaystay biyihii isaga uu ku weysaystay waa kii jaabir ibnu cabdilaahi oo xanuunsanayo mirigii kuba shubayba oo dee isaga barako kalaa jirto dadku aanay isagii kula mid ahayn rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh bal haddaba taas baan waxbaan ka cabbay waqumtu waan istaagay maxalushaahidku waa halkan dambe khalfa dahri markaasaan waa inan ilmo yar rasuulka ilaahay baan xagga dambe kaba maray fanadartu waxaan arkay oon eegay ilal khaatami waa khaatamkii nubuwada oo bayna katifayhi labadiisa garan dhexdooda ku sugan malaa dee markaa marana rasuulka ilaaha dubo uun huwanaa oona wax kala gashanayn bal markaa halkaa labada garan dhexdooda ayaan arkay khaatamkii nubuwada ee kuba yaalay oo khaatamu nubuwa laakiin seebu ahaa siduu saxaabigan inoogu sifaynayo faidaa waaba huwa khaatamka nubuwadu waa hilibkan ama dee halkan kuba sugan ee calaamada uu ahaa nubuwadiisii ama calaamaadkeedii kaba mida xataa kutubtii hore kuma sii sugnaa mithlu zirri lxajalati xajalada waa zureyradeeda oo kale ama badhaladeeda rooroon oo kale oo kale isagoo ah xajaradu waxay waa nooc adigu kolkol ama aroosyadii ha u dhiseen waxaweyaan waa adigu beyt oo kale ama si beyt si qubadeed ay u dhisi jireenoo kolkol ay waqtiyada ama dee aroos ay leeyihiin ay samaysan jireen adigu waa beytun mithla alquba haddaba waa dee ama marooyin ama waxyaalihii ku hagoogi jireenoo wuxuu lahaa sadee khaymadaho ama dee waxyaalo isgalgalo oo wax kuuskuusan oo xabad bee oo kale ahoo dee xadhig iyo meelihii laga dusiyo oo qabanaya oo taas baa zirigu zirigu waa kan dee bandhalladan caadiga ama sureeradan baa ziri lagu magacaaba haddaba xajaradan oo dee beydkaas ayna ay nooc saa u samayn jireenna si uu isu hayo uuna u kala tegin ayuu lahaa sureero roonroon oo dee ama xabad beeba leeg ama kaba roon oo la gelin jiray meelaha dee bannaan ee la gelin karo si uu isu hayo marka waxaad moodaysay buu leeyahay hilibkuusan buu ahaa ka soo baxsado halkaa labada garab ama garabkiisa bidax haba ahaado idaacadiisa hoostiisa kuba sugnaayoo kuusan oo qadarkeeda aad moodaysay iyaguna xajarada way isla garanayeen intaa zureerkeedu ahaa ama bahalahaastan bandhalladoo kale u ahaana way garanayeen riwaayadka qaarkoodna xabad beeda ama xamaamka beedkiisa in leeg baa kuba timi adigu waa hilib kuusan halkaa kasoo muuqday oo aad qadar ahaan intan uu saxaabigani ku qiyaasay taasoo kale ayuu ahaa balkan xadiidkaa waan haysanaa axaadiis kalena way noo soo socotaa xadaana saciid bnu yacquub aalaqaaniyo aalaqaaniyo ama daaliqaaniyo haddii laabtaan kasrinay haddaan fadxino daaliqaanna kollay beled meel magaalo hazuun la odhanayo raafici imaamkan weyna shahiirkee raafici iyo meelihii iyo ibnumaaja iyo magaaladoodii waa eeraan waqooyigeeda shishada taas bay meelaha degaanadaas ba ahayd daaliqaan ayaa muxuu yihi xadaanaa ayuub bnu jaabirin can simaak bni xarbin can jaabir bni samurata qaala ra'aytu waxaan arkay alkhaatama waxaan arkay oo malaa dee markiin baa haysta miya mukhtasarkii albaani axaadiidbuu ka tegtegaya haddii markiin haystaan ra-aytu waxaan arkay alkhaatama kaatuntii ama khaatama nubuwan ujeeda bayna katifay rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi labadiisa garab dhexdooda ayaan kuba arkay guddatan xamraa xaal ay tahay waa imhiriba oo cad guddada asalka hore waa qanjirka oo kale iyo waxyaalahan ee halkaa intuu meesha ku yaalla hadduu doono dhaqdhaqaaqa iyo taas ila adigu waa guddada taas baa gudda laydhahaaba ee imanka qanjidhada iyo waxaasaa gudda laydhaha adigu waa in hiriba isagoo oo casoo misla baydatil xamaamati xabad xamaam ah waxanteeda ama baydkeedoo kale ah ziral xajalana iyagu baabu kaba roonaa waa isleegyihiinuun bal markaa waxaan arkay buu saxaabigani leeyahay labadiisa garab dhexdooda khaatamkii nubuwadee calaamad de markaa kutubtii horena calaamaadkii kuba sugnaa ah oo aada moodo ama leeg xabad xamaama qadarkii waana hilib uun jirkiisii kaba mid ah hilibkiisaoo kale uun ah laakiin soo kuusan oo halkaa kaba soo taagan taas baan arkay buuri balkaasna waa xadiid xadiid labaad saddexaadna aan aragno xadaana abu muscabin almadiniy qaala ahbaranaa yuusuf bnu lmaajishuun yuusuf bnu yacquub baa la yidhaahaa kolley maajishuunna waa usro dhan ayay noqoto isaga iyo aabihii iyo markaa dadkii kale laba sinaa iyo awogood oo waana qolooyin markaa kolley bayd usro cilmina way hayde can abihi abihi yacquub almaajishuun can casim bni cumar bni qataadata qataadahaasna waa saxaabigii can jaddatii rumaysata ayaydii oo rumayso la odhanayo xadiiskan iyo xadiis labaad leh ayaa wuxuu yihi qaalat samictu waxaan maqlay rasuulllahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay wixii ay maqashay ee maquulu qowl ama dee hadalkii uu rasuulka ilaahay kaba maqashay waa inoo dambeeyaa oo waa mafcuulkiibe intani waa in ictiraad ah walow shaaa haddaan markaas dee wax weeyaan an uqabila walow shitu baa taan see loola shaa maxaa ya taas sax weya kitaabka walow ashaau haddaan doono an uqabila inaan dhunkado alkhaatama khaatamka alladii khaatamkaasoo bayna katifay labadiisa garab dhexdooda kuma sugnaa min qurbii tan xataa waa iga dhacsantahay min qurbii min ajli qurbii waa dhowida aan u dhowaan daraaddeedba waa tacliiluun haddaan taa doono la facaltu waan samayn kari lahaa waan laba iman lahaaye haddaba waxay maqashay waa maxay yaquulu xaalu ku qowlayo lisacdi bni mucaadin laabtu bimacnaa can weeye oo waa can sacdi bni mucaadin waa can shani sacdi bni mucaadin ama sacdi bni mucaad isagoo kaba hadlaya yoma maanta maalintii yowma maalintii maanta uu dhintay isagoo sacd uu rasuulka ilaahay ka hadlayo fadligiisa iyo mansiladiisa uu sheegayo maxay maqashay isagoo rasuulka ilahi waa wixii ay maqashay waa kan qowlkii rasuulku waa kan ihtaza lahu carshu raxmaan ihtaza waxa u dhaqdhaqaaqay lahu isaga waa lisacdin carshuraxmaani ilaahi raxmaana carshigiisa xadiidka saasu ku yimi waana carshigii raxmaan ma aha say barhkood kuma fasireene carshigan loo jeedaa waawa sariirtiisii lagu sida iyo waa farax iyo taas iyo mansilada uu lahaa waana ehlujannu ahaa ee waktiguu dhintayna kolley waa tan taariikhdii halkii siiradan kuba soo maraya si dhimashadiisu ay ahayd waana sayidkii awsba waana kii rasuulka ilaahay maalinta ayaamaha hortoodun intaanu dhiman qumuu lisayidikum uu kuba lahaa isagoo ansaariya lama hadlaya sayidkiina uba kaca haddaba isagoona ihtaza lahu carshuraxmaan bal intan xadiidkan iyo dee kalaamkiisu qaybta kale maxalkeennii ma aha maxay inoo sheegtay rumaysa ay sheegaysaa inay aragtay khaatamka rasuulkii ilaahay labadiisa garab dhexdooda kuma sugnaa oo waxay leedahay dee sad ugu dhowaa in waxa weeyaan haddaan islaaha markii halkaa kaba dhunko way suurtogeli layd dee taa kumay dhaqaaqine waxay leedahay waa aragtida ay aragtay oo halkaa inay ku sugnayd khaatamu nubuwa bayna katifayn ayaa bal masalan taa inooguma sugnayd weli axaadiiaan israacinaya xadaana axmed ibn cabdat adamiy wacaliy bni xujrin labadaba hore inuu soo maray waayru waaxidin qaaluu xadaana ciisa bnu yunusa can cumara ciisa bnu yunus sanadkan waa sanad xalayba soo aragnay can cumara bni cabdillaahi mawla khufrata qaala xadaanii ibraahim bnu muxammadin min waladihi caliy bni abi aalibin qaala sanadka xalaytaan ka soo hadalay waana xadiidkii dheeraaya inoogu sugnaa laba xadiid oo dheerdheera kii horeba weeye in yaroo aynu dee halkan buu ka soo qaadanaya waa xadiidkii hore sanadkiisi iyo matigiisiiba kaana caliyun cali wuxaa idaa wasafa marka uu wasifeeyo tilmaamo rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa fadakar xadiia biuli dee hadal wuxuu sheegi jiray si rasuulka ilah waa intaynu soo marro o dhan marka xadiidkii oo dheer buu sheegay wa qaala waxaanuu yidhi hadalkii cali bay tani kuma sugnayd bayna katifayn labadiisa garab dhexdooda waxa kuma sugnaa khaatamu nubuwati nubuwada khaatamkeedii oo calaamadaasa ayaa rasuulka labada garab dhexdooda kaba sugnayd wa huwa rasuulka ilaahayna khaatamu nabiyiina waa xadiidkii dheeraan xalay soo maray weli axaadiia way noo socotaa xadiika markaa mana dhamaynayna caawa xadiis dheer oo dee waxyaalo macaani kala duwana inoo xambaarsan oo bilaal maya salmaan alfarisi iyo isaguna calaaqa lale macrifadiisii hore kutubtii hore iyo khaatabkan markuu islaami doono ay nooguma sugantahi umuuro kale ay noo dhameeya bal inta kale laakiin gaadhaya xadaana maxamed ibnu bashaarin قال أنا أبو ع... أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عذرة بن ثابت كل يقولون كني مصالحة ديت شوقي وحين صوم الري إن markay noqoto in xadaanaa iyo akhbaranaa iyo waa dee siiqooyinkii ruuxu maalan dee markaa uu ama sheekhiisa wax ka maqlo ama ku dul aqriyo xadiidka uu kuma soo naqlinaye tilmaamayay wejkii taxamulkiisu suu ahaa culimmadna ikhtisaar ahaan xagga kitaabada ayay dee kolkol aanay u dhammayn kelimadii walow marka la aqriyayo in la dhammeeyo ay tahay oo aqrinta waa la wada aqrinaya marka akhbarana halkii ay ka qori lahaayeen ayay intay khadii iyo ba'dii gooyaan iyo ra'dii ayay hamsadii ugu horeysay iyo naadii u dambeeya damiirkayd bay daayaan anaabaa qoraalkii noqonaya oo imanka marka dee ninkii aan istilaax iyo badda aan oqoonin waxaau karaa kitaabka u qaatay ana abu caasim anagu abu caasim baan ahay saasaa soo baxayse arrinkuna maaha taase waa akhbarana abu caasimino waa ikhtisaar ahaan kitaabadeeta xadaanaana intay xadda iyo daalka gooyaan bay sanaada reebaan sanaa lama aqriya markaa xadaanaa baa la aqriyaa waana taas oo kale dee kolkolna arana iyo abana iyo waxyaalo taas aynu kusoo aragnay kutubtii musalaxa marka maxay noqonaysaa akhbarana abu caasimin abu caasim nabiil ayaa noo waramay imaka sanadkan dambe kuma joogsanayo waayo marar kalaan sugayna akhbaranaa casrat bnu haabitin intii baan aqriyayna marka qaala wuxuu yihi casra xadaanii cilbaa bnu axmara ninkaa cilbaa ibnu axmar laydhaa baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi isna xadaanii abu zaydin camru bnu akhdab waa saxaabi ansaara alansaariyo qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yaa abaa zaydin abaa zaydow udnu minii udnu min ii soo dhowow famsax masaxa dahrii dhabarkayga masax waa suurtagal rasuulka ilaahay xaajo uu lahaayo inuu gacantiisu gaadhin inuu taa uguba baahday inuu dee isaga si u taabto calaamadan arkana inuu taas rasuulka ilaahay ulaba qastayo taasba weeye laakiin mid kastoo nidhaahnaba inay waxa weeyaan markay dadku isku jinsiyiin sad oo kale rag ay yihiin oo kale inta cawrada iyada dee taabasho iyo aragtoona ma jirto laakiin jirka intiisii kala taabashadii dee wax basi oo ku sugani ma jirto tan baanay ahayduun famsax dahri famasaxtu dahraw dhabarkiisii baan masaxay dhahay rasuulka ilaahay fawaqacat way dhacdayoo asaabicii farahaygii waxay taabteen oy ku dhaceen cala alkhaatami inuu rasuulka ilaahay taa u jeedana waa suurtagal suu calaamada u arko khaatamkii nubuwada qultu waxaa odhanaya cilbaa ibnu axmar weeye waa ninkii isaga xadiidka kasii warinaya ayaa yidhi waxaan idhi waman khaatamu khaatamku muxuu yahay khaatamka aad taabatay gacantaadu ku dhacday qaala wuxuu ihi shacaraatun mujtamicaatun waa timo urursanaa ayuu ahayd macnuu waxa weeyaan dee intan hirilkee soo kuusan ayay iyaguna ku dul yaalleena maaha timo khaliya inay ahaayeen ee shacaraatun oo markaa waxaan odhanaynaaba duu shacaraatin mujtamacaatin waa in hiribo oo lahayd u saaxiib ahayd timo iyaguna urursanoo meesha kuma sugnaa bal xadiidka kale waa xadiidkaa dheeraayan sheegayo casharkuna intan baan ku joojinaynaaye baabku baan dib ugu yar wada laabmaya wax maahay waa in yaroo kooban un maxaa baabka iyada inoogu sugan khaatamkii nubuwada oo horta waa calaamo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu lahaa kutubtii horena kuma sugnayd calaamadaasna axaadiisa markaan isu wada geysano waxay ahayd in hiliba ayay ahayd oo bal matalan soo kuusan oo labadiisa garab dhexdooda khaasatan garabka bidixinta hoostiisa kuma sugnayd taas bay ahayd qadarkeeda waa taada baydat alxamaama aan kuma soo maray zirulxajalana waabay timi riwaayadka qaarkood barhkood siyo ama ay ku sifeeyeen arkay ka jumculyadi waa gacan deesan oo kale jumculyadi waa gacanta sandhoo laabo oo kale taas bay barhkood yidhaaheen bal inahay inooba sugnaa weeyaanoo marka waxay noqonaysaa un waa in hiliba dee muddana waa taan kuma soo maray waa in hiliba oo kuusnayd oo halkaas ilaahay dhigay oo ilaahay ugu abuuray oo khaatan iyo nubuwadiisiina calaamo u ahayd dee kollay taas wey waxaa jirtana inay barhkooda halkan soo naqliyaan sidaa inay ahayd toobin aharkii oo kale marka waa waxaan muuqan oo sare oola sare oo kale barhkood ay soo naqliyaan rukbata canzil inay dee bal matalan jirib riyaad oo kale waa intii saas sidaas oo kale ahayd barhkood ay soo naqliyaan inay ku qornaydba oo kale dee waxa weeyaan muxamadun rasuulullahi barhkood ay soo naqliyeen inay ku qornayd sirfa innaka mansuurun soco adugu kuloo nusrayn intaasoo dhan midna waxa inooga sugan ma jirta asal ahaan oo ama qoraalka ha noqoto oo iyadu dee waxaa barhkood ha soo naqliyeen ma sugna waxa salahaan sugan maaha ama athar maxjam inay ahayd iyo taas intan riwaayadan shacaraadkeen imaka haynana xadiidkan waa xadiid sugan laakiin waxaan leenahay intan hilibka ah ayaa dee oo kuusnayd ayaa shacaraadkana ay korkooda kuma sugnaayeen ama korkiisa kuma sugnaayeen may hayn meeshu timo yaroo khaliyo aan soo kuusnayn oon wax kale la socone waa sida axaadiisa aan aragno bal markaa arrinku wuxuu noqonayaa taasba weeye xadiidka salmaana insha allahu tacaala waan arki doonaa waana calaamaadkii dee khaatamkii nubuwadaba taas bal xadiidka salmaana insha allahu tacaala iyo isagoo kutubtii hore taa kuma sii arkayo umuuro kuwa tacalluqsan oo mucjizaad kalena insha allah casharka dambe aan kuba arki دون والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد